yuusuf shadiid maxamed anoo salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha v o a ee qaybteeda soomaaliga ah hudnadii ay maraykanku kasoo shaqeeyeen gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda antony blinkin ee saacadihii ugu horeysay maysan socon oo xalay iyo shalayta ahayd sababtuna waxa uu geeyay labada dhinac dacmu sariix ciidamada deg dega ee uu taliyo maxamed xamdaan dogolo xamiidti iyo jenaraalka ciidamada u sarreeya oo ah madaxweynaha waddanka jenaraal cabdilfataax al burhaan waxay u egtaa labadooda dhinac inaysan doonayn waxayna khibradu ahayd in xabad joojintu ay noqoto labaatan iyo afar saacadood ka bilaabanaysa xilliga afurka oo saacadda khartuum ay tahay lixda galabnimo hase ahaatee dadka reer suudan ayaa maalintiisha afaraad waxay ku afureen oo shalayta ahayd xabadihii sii socday waxayna u eg tahay dawladaha ku dadaalaya sida masar oo iyadu laftigeedu la kale soo jeedisay in arrinta aysan weli aan laga dhegaysanayn waan gartay marka arrintani ma arrin gudahaaba ibraahimow mise waa arrin dalalka gobolka hadday noqoto dhinaca africa iyo dhinaca carabaha
arrintan waa arrintii khilaafkii socday kadib markii xamadoog shan iyo labaatankii octoobar ra-iisul wasaarihii hore ee suudan cabdalla xamadoog ay milatarigu ku inqidaadeen ama ay ka tuureen xukunka xabsi gurina ka dhigeen xilligaas haddaad xasuusatid adiga iyo dhegeystayaasha maxamed waxa uu xaalku ahaa inay wada socdeen jenaraalka ciidamada u sarreeya cabdilfataax alburhaan iyo xamidti oo ah ninka haysta ciidamada deg dega hase ahaatee fii maa bacdi waxaad u malaysaa inay ku kala leexdeen siyaasadda gudaha xamdaan xamidtina uu qolo ugu sheegtay dhegihiisa inuu noqon karo qofka koowaad ee waddanka suudan lagana takhallusi karo cabdilfataax alburhaan marka waxaa la dhihi karaa qadiyaddu marna weji guday leedahay marna iqliim bay leedahayoo wadamada dariska laftigiisu faragashadoodu kama barna sida wadamada imaaraadka iyo wadamada masar oo la leeyahay cafan wadamada ethoobiya iyo wadamada masar oo la leeyahay waxa ay labaduba kala taageerayaan cabdilfataax alburhaan iyo xamidti waan gartay waxaa jira ibraahimow in ururo kaloo hubaysan ay jireen dhinaca daarfuur ka soo jeeda iyo dadkii madaniga ahaa ee hadda ii sheegaysay ee doonayna xilka iyagu qabtaan ra-iisul wasaarihii la la la inqilaabay ama la la maaragtay afgembiyey xamdookii raggiisii xaggey kaga jiraan islaagta iyagu
iyagu xamadoog hadda wuxuu joogaa abuudabay uu ku soomay bisha ramadaan acaada allahu calayna wacalum alislaamiya bilyumni walbarakaat hase ahaatee waxaad u malaysaa guruubyada dimuquraadiyadda isbedelka ama quwa alxuriya wataqyiir in ay laba dhinac u qaybsan yihiin dhinac taageersan broseska ama nidaamka dowladnimo oo damacsan yahay cabdilfataax alburhaan iyo jeyshi suudan inay ku wareejiyaan awoodda iyo qayb la leeyahay waxay iicaaskiisa ama ay la safartay xamdaan xamidti oo waxay ciidamada dacmu sariix waxayna doonayaan inay sameeyaan ciidan u dhigma ciidanka qaranka suudan oo la aasaasay kun sagaal boqol shan iyo labaatankii marka waxaa la dhihi karaa sida ciidanka iyo labada ml awoodooda milatari u kala qaybsameen ayay dhinacaasna u kala qaybsameen dhinaca siyaasiyiinta rayidka hase ahaatee waxaa kaloo jira awood saddexaad oo ah ciidamo badan oo jooga caasimada kharduum iyo deegaana aan ka fogeyn oo kasoo jeeda gobolka koonfurta daarfuur gaar ahaan deegaanada daarfuur kuwaasi oo ay ka mid yihiin ciidamada cabdilwaaxid nuur iyo xarakadii cadli walmusaawa iyo jenaraalada ay ka mid yihiin malik caqaar iyo ragga ay ka mid yihiin arco minawi iyo ragga jibriil ibraahim marka awoodo kale ayaa jira inkastoo cabdilfataax alburhaan iyo ciidanka ay jabhadahaasu ay la heshiiyeen oo itifaaqyadii jubba ama heshiiskii jubba ee sanadkii hore lagu soo heshiiyey lagu ay ku joogaan hase ahaatee xamdaan iyo iyo iyagu iskuma ficina ama xamidti iyo iyagu iskuma ficina waxaana la filan karaa haddii uu dagaalku sii dheeraado inay awoodaha soo galaan oo ciidanka la saftaan hase ahaatee ciidanku wuxuu leeyahay hadda annaga isku filan marxaladii saddexaad ayaan galnay waana soo afmeernay nimankiina hadda waxaan ku koobnay dagaalkoodii taniska iyo iyo iyo madaarka eriyadiisa ee caasimada kharduum
waan gartay waxaa jira ibraahimow warar ku sheegayaan in dalka suudan gaar ahaan dhinaca amaba awoodda markii hore ku lahaa ninka la yidhaahdo xameti oo ahaa magacii hore janjawiid loo aqoon jiray dhulkaas inuu dahab ka buuxo waddamo kale oo shisheeyana laga yaaba inay kulug leeyihiin bal arrintaas faahfaahinteeda waa arrinta waa jirta xaqiiqadaasi waana arrintii dagaalkii hore ka kaxay laba kun iyo saddexdii ninkan wuxuu kasoo jeedaa gobolka shimaal daafuur caasimada gaar ahaan alfaashir hase ahaatee daafuur waxay dagaalka u dhexeeyey weligeed qabaa-ilada waqooyiga daarfuur degta gaar ahaan magaalada alfaashir iyo qabaa-ilada koonfurta daarfuur degta gaar ahaan caasimadeeda niyaala oo ah qabaa-ilo afrikaana inkastoo qabaa-ilada carabta laftigeedu ay degaan niyaalo laakiin waa qabaa-ilo madmadoow inkastoo ay carab sheegtaan ama ku abtirsadaan sida qabiilka uu kasoo jeedo xamdaan xamiti oo ah qabiilka la yidhaahdo zureyqaad marka iyo qabiilada masiiriyiin oo iyaguna meesha aan ka fogeyn oo ah qabaa-ilada carabta ee la dagaalamo marka daarfuur waxay qani ku tahay oo ilaahi subxaana watacaala qani uga dhigay jibaal ama buuro ee dahaba ayaa ku yaala waana midda ka dhacay dagaalkii qabaailada keentayna janjawiidkii oo kadib laba kun iyo saddex iyo tobankii isku bedelay ciidamada loo yaqaano rapid rapid support forces ama waxa loosoo la yirahdo af carabiga waati dacmu sariic ayaa waxaa la dhihi karaa waxay ay hadda dhisteen imberadooriyo kadib markii albashiir ay ay saaxiib la noqdeen inkastoo ay madaxweyne albashiir ay rideen laba kun iyo sagaal iyo tobankii hadda hase ahaatee waxaa la leeyahay waxay xiriir leeyihiin wadamada turkiga iyo ruushka markay timaado in ayna awoodahooda militarina ka helaan dhinaca dhinaca ruushka dhinaca turkigana ay u iibgeeyaan ama turkigu shirkada turkiga ay dulaal ka yihiin dhinaca dahabka waana waxaa keentay in dowladdu ay ay damacday inay kala soo wareegto ama ay soo saartay go-aana in manaajibta dahabka lala soo wareego oo gacanta dowladda lasoo geliyo hase ahaatee xamiti ama maxamed xamdaan dugolo xamiti oo awoodo badan leh oo siyaasada gudaha iyo siyaasada dibaddana si fiican u akhriyay ayaa waxay u egtahay inuu ka diiday amarkaasi uuna maantayto uu dagaalamayo hase ahaatee shacabka suudaan iyo siyaasiyiintu waxay u akrinayaan inay guulaysan doonto dowladdu sababtoo ah waana ciidamadii dowladdu waa ka awood wenyihiin ciidamada qaranka ninka ninka ku xiga cabdilfataax alburhaan dhinaca markay timaado maamulka ciidamada oo ah generaalka la yihahdo shamsidiin kabashi iyo jeneraalo kale sida jeneraal alfariiq yaasir abuxata dhammaantood waxay sheegayaan inay soo afmeerayaan dagaalkan maalmo gudahooda oo la filanayo inaysan ka badan sida ayagu sheegayaan muddo usbuuxa shamsudiin kabashi maanta mar warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidamada dacmu sariic ay yihiin ciidamo suudaana ayna u turayaan wiilasha yaryarka hase ahaatee taliska dacmu sariic uu yahay kan loo baahan yahay in meesha laga saaro marka waxay u badan tahay siyaasiyiintanu inaysan weligood heshiinayn haddii laisku dayo waana midda keenta inay isku dayaan inay dagaalka sii wadaan madaarkii kharduum lagu dagaalamay oo madaarkii hadda out of service yahay uusan shaqaynayn sidaasna ay ku doonayaan labada dhinac inay midkood midka kale ka takhalluso si aysan wada hadallo iyo dhexaadin loo soo dhexgelin waxayna u egtay hadda gacan sarrayntu inay leeyihiin dhinaca jeyshka iyo jenaraal cabdilfataax alburhaan iyo shamsudiin alkabashi inay dhowaan soo qabanayaan labada walaale oo kale oo la kala yidhaahdo cabdiraxiim duqulu iyo maxamed xamdaan oo ah labada walaalaha ee iska leh ciidamada ama maamula ama faamiligoodu iska leeyahay ciidamada la yidhaahdo addacwaati dacmu sariic oo runtii la dhihi karo waxaa markii hore loo sameeyey inay kaalmeeyaan ciidamada suudaan hase ahaatee ay laf ama ay qodax ku noqdeen soo taagan masaalixda qaranka suudaan iyo gaar ahaan horumar inay diideen inay kusoo biiraan ciidamada in ay ay ka mid noqdaan ciidamada qaranka oo la qarameeyo